bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxib yaala ka dhawaada warka hamiinnimeed haadiyaha warsan qodobada unasanka haynoona waliba aan ku weyno warkaan hamiinnimo taligii booliiska degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose oo mardhawaati qarax lika dili xaliimayirey oo ee guddoomiyaha guddiga doorashooyinka mada banaan ee dowladda soomaaliya oo markaas asaartii go-aanka iidan doorashada soomaaliya puntland waliba markaasi ku horjeestay hadalkii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dowladda oo sheegtay in howlgal markaas lakagobdii sarkaal ku tirsan al-shabaab go-aankii ka eedinayay in si kumeeldeer ee walbarashada soomaaliya langhaki oo ku dhaqangalay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madaxweynaga puntland waliba su faahfaahin gubiyay shirkii muuse kabaaqi mardhawayti wasiirka amniga jubbaland oo deeri mardhawayti magaalada dhoobley ee jubbada hoose dowladana waliba ayaa dhakhaatiir iyo baabuur badan iyo jeetiya garoonka diyaar degeenka ee eedan edda al-shabaabna waliba iyo weerarka qaadayay shaqaalaha dhisaayi jidkayaala dalka kenya akhbaaraadka binaankana waliba ku mid ee talyaaniga oo tallaabooyin adag ah ka roogi gobolada qaar ee dalkaasi talyaaniga
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
labaatiyo lamada bili saddexaad sanadka lamada kun iyo labaatan kuwa hamiinimo ahayd ew isniinaya hagala hayteentaas may haayana qodobadii warkaan hamiinimo aan ku weynaayay in diyaar garoobuusa oo faahfaahsan qaraxa lakadeli taliyagii ciidanka booliiska degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose taliyaga booliiska degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose marxuum cabdiqaadir nuunow yaa mardhawaati qarax miina lakadeli qaraxan yaa lakala fiirsadii deegaanka xaawacdi ee duleedka degmada afgooye waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose ayaa warbaahintan sheegay in taliyaha uusa anjeedi magaalada muqdisho waqtiga qaraxa landhiki waliba saas oo kale waliyaalaha deertay ciidamada la dareeri taliyaha wali warar ee oo ka ziyaada taliyaga la dili waliba kula dareeri doontaana barnaamijyada iyo wararkayga ee raadiyaha warsan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madax banaan ee dowladda soomaaliya xaliime yarey oo markaas asaartay go-aanka eedan doorashada hadareerta ee soomaaliya sidee faahfaahinta warkan uusa ninka firiya khaalid cabdi
gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil xaliim yare oo shir jaraad warbaahinta inqobati geega iyo weliba lamada gol ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ku dalbatay in iyo hadadejiyaa meelmaryowka reed infiriyowka sharciga xisbiyada siyo hanka gudubaan xisbiyo saxa waana kumeelgaarnimadiiyo hanka gudubaan waana inku qeyb qaadan doorashada lamada kun labaatan iyo kowta waxaa sidoo kale guddiga madaxa bannaan soo dhaweynayaa guddiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xil saaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin kow asteynta degaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka xuquuqda doorasho ee gobolka banaadir ilaalinta qoondada haweenka degaan doorasho xildhibaanada gobolada waqooyi ee soomaaliya haddaba si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadwalka wakhtiyaysan ee howlaha doorashooyinka waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadaan ay soo baxaan ka hor waktiga sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda soomaaliyeed ay doorashada u dareerayso sidoo kale guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee laba kun iyo labaatanka labaatan iyo koow xaliimiyare iyo walibayo tilmaantay iniyo muhiim ata inta xisbiyada sida ku-meelgaarka in diiwaan galan iyo habbuuyaan sharuudo la kufado waana siyohanka guduban xisbiyo rasmi ah guddigu wuxuu ugu baaqayaa sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee ku-meel gaarka ah in ay isu diyaariyaan sidii ay u buuxin lahaayeen shuruudaha ay ku noqon karaan xisbi rasmi ah ee ka qaybgeli kara doorashada waliba inka baaqda golo iskardhafka waan inxisaaran sugoowka amniga doorashada dalka inayoo diyaariyaan qorsho iyo ka howlgalaayan waana sugoowka amniga doorashooyinka guddigu wuxuu si mug leh uga codsanayaa golaha isku dhafka ee sugidda amniga doorashooyinka in ay diyaariyaan qorshayaasha muhimka u ah sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka saasoo kale weliba shacabka soomaaliyeed ay ku dalbatay inay ku qayb qaadaan xaqiijiyowka iyo hirgelinta howlo muhiimka doorashada la filahayo inta dhammaantoon dalkiiyo ku dhiida guddigu wuxuu ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan kaalinta kaga agaadan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhimka u ah doorashada laba kun iyo labaatanka maadaama ay tahay xuquuq ay lahaayeen oo ka maqnad oo maanta usoo noqon
dhinaga kale maamul goboleedka puntland iyo waliba waa korjeedsadeenna hadalkaas ha ku weeri guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madabanaan maamulka puntland ya waliba iyo ha korjeedsadeenna hadalkii geeka ha ku weeri guddiga doorashooyinka qaran ee lakataagari sharciga doorashooyinka qaran oo markaas lamada min horey markaas iyo aan ansixiyeen saas oo kale madawiine farmaajina usa saxiixi qoraal kooban oo markaas hakubahi madaxtooyada puntland ayaa waliba markaas laka sheegaya in hadalka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka usan hayna hadal markaas laka taageerow sharciga doorashooyinka ee horey markaas lan ansixi haabahaato usi eykoo markaas laka rooj yahay dadaalada iyo puntland wada dhinaga kale siyaasiga cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa ku mid ah siyaasiyiinta ha ku horjeysatay hadalkii guddoomiyaha guddiga madabanaan ee doorashooyinka ee geeka ka sheegtay inay iyo taageersanta ansixinta sharciga doorashooyinka go-aan dowladda federaalk soomaaliya iyo ha ku saartay goobo walbarasha inaysi kumeelder ee iyo unhirnaadayaan maalmo kooban yaa weliba uuse ku dhagan galay gobolka hiiraan godob ahaana magaalada beledweyne sida faahfaahinta warkan uusan hayn kadiri bashiir cabdullaahi cusmaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhaqan galay amarkii ay soo saartay wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya kaas oo ahaa in la xiro goobaha waxbarasho cismaan maxamed cilmi waa guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka hiiraan hirshabelle u qaabilsan waxaana uu ka hadlay xirnaashaha goobaha waxbarasho ee ku yaalla magaalada beledweyne waxa ay madaxda sare qaranka ay shaaciyeen ay amar ku bixiyeen in cadowgan cusub ee adduunka kusoo kordhay loo yaqaano coronavirus cudurkaasi in laga digtoonaado madaxdii qaranka waxay ilaamiyeen in meelaha la iskugu yimaado goobaha waxbarashada jaamacadaha dugsiyada waxaasoo dhan in la iska ilaaliyo la la digtoonaado oo isku imaashahaas la ilaaliyo la xadido sidaa daraaddeed annaga state aan ka tirsannahay oo ah hirshabelle shir deg deg ayuu sameeyey waxaa la sugin shir deg deg ah sideed iyo tobankii bishan mars madaxweyne waare ayaa ayaa shir guddoominayay wasiiradii iyo golay wasiirada lows la isugu yeeray go-aanaa laga soo saaray go-aanka wuxuu noqday go-aan lamid ah go-aanka ay soo saareen madaxda qaranka wasaaradda waxbarashada halkaas waxaa joogay wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada ee hirshabelle wasiirka isaga ahaa shirka marka laga soo baxay waxa uu soo saaray isaguna qoraalkaanu soo saaray oo isaguna lagu amrayo in goobaha waxbarashadao dhan la joojiyo waxa uu sheegay in ay sii xirnaan doonaan goobaha waxbarasho ilaa ila gaarayo bisha abriil saddexdeeda sida uu sheegay guddoomiyaha waxbarashada gobolka hiiraan
siddeed iyo tobanka bishan maarso ayuu ayaa lasoo saaray waana u dhaqan galay jaamacadihii magaalada beledweyne iyo gobolka hiiraan ku yaalay iyo dugsiyadii dugsiyadii ku yaalay gobolka hiiraan oo dhan degmooyinka shanta ah intaasoo dhan waa laga dhaqan geliyey oo goobihii waxbarashada albaabada ayaa loo laabay ilaa iyo amar dambe amarka dambena taariikhda lagu qoro halkan ku qoran waxay tahay ilaa iyo saddexda bisha abril ay soo socotaa shan iyo tobankaas maalmooda laisla qaatay haddii ilaahay yidhaahdo wixii soo kordhoo kale waa waa la sheegi doonaa hadday wax soo kordhaan laakiin hadda inta aan hayno waa shan iyo tobankaas maalmood oo gaaraya oo ama ku eg saddexda bisha abril insha allahu tacaala dhaqankiina waa uu fulay jaamacadaha lama dhigto dugsiyada lama dhigto haddaad doonto kormeelaad ku samayn kartaan magaalada waa soo wareegi kartaan waxaan filayaa in arrintaas ayada ah ay si wanaagsan ay ku hirgeshay oo laga dhaqan geliya gobolka hiiraan oo qofka bini aadanka ma ah inuu is yihahdo isdhigta ma ah waa in uu fikiraa oo wixii dhib u keeni karaa uu go'aan ka qaataa isaguna marka arrin saxa waaye waa arrin oo aanan ahayn maxay ahayd aan dhihi karaynin bilaa macnawa laakiin waxaa loo baahan yahay in isaga qofka isdhigan uusan oran anigu muslim aan ahay warkitinka qaadanaya maya annaga waa digtoonaadsan qayb ka qaadanay annaga umirta ilahay raacayno kasokowna aan raac annagoo raacayno madaxda qaranka iyo madaxda stateka arrintaas waan fulinay waxaan caddaynaynaa in guudaan ay xiran yihiin haddii aad doontaan waad baari kartaan oo booqasha ku samayn kartaan goobaha waxbarashada way xiran yihiin way xiran yihin waa la dhaqangeliye waa biirtii kasoo baxday madaxda qaranka
ciidamada dowladda soomaaliya ee dhowaan wareega deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa weliba saacdooga lahdhaaf iyo howlgalaha kuwadeena duleedka deegaanka janaale ooyo ka sheegeen inay markaas iyo roogaan xubno ku tirsan ururka al-shabaab saraakiil la howlgalka hogaamiyaal siiya waliba ayuu sheeganay in howlgalkaasi la hakagobadii madagii amniyaadka al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo magaaji iyo ka sheegeen xasan suleyt oo longordow xasan ganig taliyaha ciidanka dhulka hooga dalka sareeyo guuto cabdi xamiid maxamed dirir oo markaasi rooga deegaanka janaal iyo waliba warbaahinta usa sheegay in sarkaalkan usa ciidanka waayo hakuqabadan janaale usoo markaas kadhumka dhuumaaleysaday sida iyo sheegeen meelo ku mid ee deegaanka janaale taliyaha ayaa weliba usa tilmaamay in hadda markaas iyo korankatii wada shaqeynta ciidanka iyo weliba dadka deegaanka islamarkaasna taasi iyo markaas suurtageliyay inay ku guulaysadaan amniga deegaanka janaale iyo weliba deegaano kale oo ka yaala gobolka shabeellaha hoose si kastaba haato al-shabaab dhinaga kii joogiliyay walwar ee markaas mahkubanna ok eedan warkan markaas hakubaayi taliska ciidanka hooga dalka oo markaas laka sheegaynay iyo la gobaday madagii amniyaadka al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose wasiirka amniga maamul goboleedka jubbaland weliba uuse mardhow ay tideerey degmada dhoble war mardhow hana deeri waana hadeeri warqobadka raadiyaha warsan ee baydhabo iyo weliba uuse sheegahay in wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan uuse deeri degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose garoonka diyaarad diyaaraddegeenka ee dhoble iyo weliba wasiirka ha ka dhawaayay mas-uuliyiin usug waa mas-uuliyiin ku tirsan jubbaland iyo weliba saraakiil ku mid ah ciidanka daraawiishta maamulkaas wasiirka amniga jubbaland oo baxsad ah dowladda federaalkana iyo karaad roogta waa karaad roogta ayaa weliba usa dhoobley inti usa rooga usa kulamo la qaadan doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoowa oo dhowaan deeridii degmada dhoobley wararka ayaa weliba intaasi oo ka darahay in wasiir janan iyo weliba madaxweyne axmed madoowe iyo kuwada hadala doonaan arrimaha shal bedelan oo ka eedan jubbaland iyo weliba xaaladda gobolka gida wasiir cabdirashiid xasan cabdinuur janan iyo weliba ciidamo badan oo markaasi usa taageersan yaa bilowgii lahdhaafi roogeen magaalada mandh waa bili lahdhaafi roogeen magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya iyoona markaasa xusid mudunta in ciidanka wasiirka iyo weliba dowladda haan federaalk soomaaliya uusa ka dhamari dagaal khasaarajeysidii degmada buulaxaawe ee gobolka gidob wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliyana weliba iyo geeka garoonka diyaar-degeenka eedangade ee muqdisho iyo jeyana gaadiid ama baabuur gurmad deg deg ah iyo weliba dhakhaatiir caafimaad oo badan war-saxaafadeed hakubahi wasaaradda caafimaadka iyo weliba markaas laga sheegaya in dhakhaatiirta caafimaadka iyo baaritaana kasuubi doonaan muwaadiniinta soomaaliyeed oo markaas ku kooheysa tobaniyo shan dal oo si weyn uusan saameeya cudurka halista ee coronavirusa kaasoo kale qoraalka wasaaradda iyo weliba markaas laga sheegaya in muwaadiniinta markii iyo kooyaa muqdisho laka la karantiilo doono muddo tobaniyo shan maalmood eh iyoona muwaadiniinta soomaaliyeed arrintaas laku wargeliy kalkaaliyaal caafimaad iyo baabuur gurmad deg deg eh yaa weliba wasaaradda caafimaadka iyo g t galoonka diyaar-degeenka eedan edda samarkaas iyoon dhammaan muwaadiniinta ku kooheysa wadamada usa xanuunkan ama jiridan eedka markaasan kafaafi ee markaas uso ku mid ayay liiska hoose iyo markaas ingilidi karantiil muddo tomiyo afar beri ah oo markaas ku bilowdaas marki iyo wadanka hadiiraan iyoona markaasaas oo kale la hubiin doonaa badqab iyo muwaadiniinta kale ee markaas ku kooysa wadamada markaas ku jirna liiska hoose waana markaas la sii doonaa talooyin caafimaad yaa laka eri qoraalka wasaaradda caafimaadka kubay al-shabaabna weliba weerar iyo ka qaaday shaqaalaha dhisaayay jidkayaala dalka kenya rag hubaysan oo ku tirsan al-shabaab ayaa saacdoogii lahdhaafi weliba weerar hoogan iyo ka qaadayna shaqaalaha dhisaay jid markaas ka taala intan dhexayta gobolka xeebta ah ee laamo iyo weliba deegaanka lakamaga dhawow gaarsan al-shabaab iyo weliba ciidamada ku tirsan haan ilaalada ku haay shaqaalaha la weerariya weliba markaas la sheegay inay dhamari dagaal dareeri muddo kooban oo markaas lanis adeegsaday hubka noocyadii shal bedelan walow markii danba usa surumi dagaalka taliyaha ciidanka booliiska gobolka laamo moses ayaa weliba uuse la hadalay warbaahinta weli inuusa ku hadlay weerarka al-shabaab iyo markaasa ka qaadeen shaqaalaha dhisaaya jidka iskihirow laamo iyo weliba deegaanka gaarsan rag hubaysan oo ku tirsan al-shabaab iyo saacdoogii lahdhaafi weliba markaas iyo weerar hoogan ka qaadina shaqaale dhisaayay jid markaas ka taalan dan dhexeedka gobolka xeebta ee laamo iyo weliba deegaanka lakamadhawo garson welina markaas ciidanka iyo suubiyana dadaalo markaas lagu korgaado ragaasa haweerari ragii dhisaay jidkiyelkari war-saaxaabadeed halkubahi taliska ciidanka booliiska gobolka laamo meelu warkaasiinku kooyahay dhugun sidayaal raadiyaha warsan eebedhabo maamulka gobolka lombardi ee dalka talyaaniga oo ee miilanka dorong ee markaasi usa ku bogi xanuunka ama jirada coronavirus iyo weliba iyo hasaareen tallaabooyin adag oo markaasa lnwalanku kubado faafowka viruska shuruucdan cusub iyo weliba markaasi isu ku mid ayaa in ciyaaraha iyo weliba walyaabo kala markaasa usa xitaa qofka shaqse ee markaas anka kasuubii korna banaanka usirooga tallaabadan iyo weliba yakueseya oo talyaaniga markaas lahaku sheegahay in ku dhawaad siyeed boqol oo dhimasho ah shalay khasaare dhimasho coronavirus ee dalkaas usoo ku deersi afar kun siyeed boqol labaatan iyo shan qof walina tirada anka badan marka markaas laku reeba meelo kale ee markaas cudurkan usoo ku jira gobolkan oo ku tirsan gobolada inta badan cudurka viruska ee corona wuuse saameeyay waliba markaas ka amuudana ilaa sida kun iyo sagaaliyo shan qof oo markaas muwaadiniin talyaani ah madaweynega gobolkaas iyo waliba war-saaxaafadeed usa hasaari kakabaaqay tallaabooyin cusub oo lanku horseedo cudurkan coronavirus lugunsadayaal warkii haminime warsan kurdaratan surunkuyanin kudhoyi warka waliba sinadireysay anoo jecelo cabdinaasir ee farsameeyey cid alaalaydi warkaan dhaaf waliba wasriyadn ku fiirsoo kale website-ka raadiyaha oo warsan radio dot com intii warkan war lamadii reedanku kulmi doonaa nabadgelyo